بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobadan ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah nidaamka cusub ee suuriya oo ruushka siinaya fursado kale uu saameyn ugu yeesho gudaha waddankaasi haddaba tani madana siyaasadeedba mise isballaarin hor leh oo moskow ay samayn rabto afar iyo labaatankii saacee la soo dhaafay duqaymaha bahalnimo ee yuhuuddu ka wadaan khaza oo ay ku shahiideen tiro ka badan konton iyo shan ruux oo muslimiin filistiin ah iyo dhaawac tira intaa ka badan wararkii ugu dambeeyey marinka khaza ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan reer yurub oo doonaya inay ka gaabsadaan dalabka ah in yukrayn lagu daro wadaxaajoodyada ay yeelanayaan buutin iyo taraab haddaba maxay tahay baqdinta xaddigan gaartay ee ay galbeedku ka muujinayaan dhanka aqalka cad khaza iyo suudaan gaajadu waxay noqotay hubka ugu daran ee lagu dagaalamo waa maqaal uu daabacay mid ka mid ah qoraayaasha reer galbeedka oo daaha ka rogaya xaaladda cunnola'aanta suudaan tan iyo bilowgii sannadka laba kun iyo shan iyo labaatan maxay tahay qorshaha yukrain ay dejisay si ay u carqaladayso kulanka buutin iyo taraamp muxuuse soo dusiyey sirdoonka ruushka sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan inta uu socdo maxaan ka naqaanaa faa'iidada caafimaad ee laga helo midhaha batiiqa maxayse dhakhaatiirtu ka yidhaahdeen waxtarkooda warbixin caafimaad ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha ayaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waa mar kale iyo caalamulyow
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa ilo caafimaad oo ku sugan marinka khaza ayaa soo sheegay in konton iyo shan ruux oo muslimiin filistiiniyiin ah ay ilaa saaka waaberigii ku shahiideen magaalada khaza konton iyo shanta ruux ee ilaa saaka shahiiday ayaa la soo sheegay in laba-iyo labaatan ka mid ah ay sugayeen gargaar bini'aadanimo kuwaasoo ku sugnaa meelo kala duwan oo ka mid ah marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa xaqiijisay in isbitaallada ku yaala marinka khaza in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay la geeyey boqol labaatan iyo saddex qof oo shahiid ah iyo afar boqol soddon iyo toddoba qof oo dhaawac ah tirada guud ee dadka ku shahiiday duqaymaha yuhuudda ayaa gaartay lixdan iyo kow kun toddoba boqol laba iyo labaatan qof halka dhaawacyaduna ay gaareen boqol konton iyo afar kun shan boqol iyo shan iyo labaatan qof tan iyo toddobadii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatan sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa xaqiijisay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay siddeed ruux ay gaajo u geeriyootay oo saddex ka mid ah ay carruur yihiin waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka caalamulyoom ayaad dhegaysanaysaan halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya ilyaas cabdulaahi faysal aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa nidaamka suuriya oo ruushka siinaya fursad kale oo uu saameyn ugu yeelan karo gudaha waddankan haddaba tani madano siyaasadeed mise isballaarin hor leh oo ay moscow rabto warbixin uu daabacay wargeeska ruushka ka soo baxaa ee komarsante ayaa shaaca looga qaadayaa in nidaamka ka arrimiya gudaha dalka suuriya uu muujinayo diyaar u ahaanshiyihiisa in ciidamada moscow mar kale ay noqdaan kuwa saameyn ku leh gudaha waddankaas waxay warbixintu leedahay dimashik waxay doonaysaa in ay soo celiso rondadii joogtada ahayd ee ay askarta moscow ka samayn jireen dhinaca koonfureed ee dalka xogtan ayaa la shaaciyey kadib kulan uu wasiirka arrimaha dibadda suuriya ku qabtay gudaha caasimadda moscow ee dalka ruushka waxaana kulankan ka horreeyey mid uu la qaatay madaxweynaha ruushka valadimir putin kaasoo ka dhacay aqalka kremlinka islamarkaana dhinacyadu ay ku gorfeeyeen arrimo dhowr ah oo intooda badan aanan loo soo dusin warbaahinta kadib isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dimashik ciidamada israa'il ayaa qabsaday qeybo ka mid ah koonfurta suuriya iyagoo ku dhawaaqay in ay sameynayaan aag difaac oo hor leh sidaa darteed nidaamka suuriya waxa uu doonayaa in ruushka uu u adeegsado difaac uu kaga gaashaanto saameynta israa'il waa nuqul ka mid ah warbixinta uu daabacay wargeeskan ka soo baxa gudaha dalka ruushka haddaba qorshahan cusub ee dib u soo celinta saameyntii ruushka ee suuriya ayaa loo arkaa ayay saxiifaddu sidoo kale leedahay mid leh laba weji oo kale ah mid siyaasadeed iyo mid istaraatiiji xigisho uu sameynaya wargeeska komarsante ayaa sheegaysa in joogitaanka ruushka ee gudaha dalka suuriya uu maamulka gumaystaha yuhuudda ka hor istaagi karo in saameyn toos ah ama fargelin uu ku yeesha arrimaha gudaha dalka suuriya walow moscow dhanka kale ay yeelan karta weji ah in dhexdhexaadin ay ka samayso xiisadaha qaar ee ka dhex oloolsama labada daraf waa suuriya iyo maamulka gumaystaha yuhuudda eh dhanka istaraatiijiga marka laga hadlayo waxay majalladdu leedahay moscow waxay heli kartaa fursad cusub oo u oggolaanaysa in ay dib u soo ceshato saameyntii ay ku lahayd gobolka haddii tallaabadan ay hirgashana waxay noqon kartaa faa'iido labada dhinac ah waana in ruushku uu istaraatiiji ahaan saameyn ballaaran yeelan doono nidaamka suuriyana laga difaaci doono isballaarinta maamulka gumaystaha yuhuudda ee dhanka koonfureed ee waddankan reer yurub oo doonaya inay ka gaabsadaan dalabka ah in yukrain lagu daro wadaxaajoodyada ay yeelanayaan putin iyo trump haddaba maxay tahay baqdinta xaddigan gaartay ee galbeedka ay ka muujinayaan dhanka aqalka cad warbixin uu daabacay wargeeska the telegraf ayaa lagu muujinayaa in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ingiriiska ay ka dalbanayaan hogaamiyaasha qaar ee midooda yurub inay joojiyaan hadallada isdabajoogga ah ee loo diraya dhanka aqalka cad kuwaasoo lagu dalbanaya in yukrain qayb ay ka noqoto wadaxaajoodyada ay yeelanayaan donald trump iyo valadimir putin kuwaasoo la qorsheynaya inay dhacaan maalinimada jimcaha ee ku beegan shan iyo tobanka bishan aynu ku guda jirna ee augost waxay dowladda ingiriisku sheegaysaa in dalabaadka faraha badan ee loo diraya dhanka aqalka cad ee lagu dalbanaya in kulankan lagu diro valadimir zelenski ay kicin karta care ka timaada dhanka donald trump taasoo ugu dambeyn sababi doonta in yurub gebi ahaanba laga saaro miisaska wadaxaajoodyada waxay dowladda ingiriiska fariin u dirtay madaxda dalalka faransiiska jarmalka iyo estoniya iyadoona ka dalbatay in ay joojiyaan fariimaha ay ku celcelinayaan donald trump ee ah in valadimir zelenski lagu daro wadahadallada ay yeelanayaan putin iyo trump madaxweynaha faransiiska oo hadalkan baqdinta ay ku dheehan tahay ee ka soo yaray dhanka xukuumadda london ka jawaabaya ayaa bartiisa ekis waxa uu ku soo qoray mustaqbalka yukrain ma ahan mid la go'aamin karo iyadoo aanan xukuumadda kiyef waxna laga weydiin maadaama ay u dagaalamayeen xorriyaddooda iyo ammaankooda waxa uu hadalkan ka soo yaray madaxweynaha faransiiska oo u muuqdaa mid siyaasad ahaan laba garab u kala jebin doono ingiriiska iyo dalalka kale ee qaybta ka ah midowda yurub maadaama dowladda ingiriisku ay u muuqata mid si aad ah uga baqanaysa go'aanada trump iyo saameynada ka dhalan kara haddii si aad ah loogu celceliyo in yukrain ay qayb ka noqoto wadaxaajoodyada waxay saxiifaddu gunaanadkii leedahay dowladda ingiriiska waxay door bidaysaa in arrintan sida jahriga ah loola wadaagaya donald trump laga dhiga mid siri ah oo siyaasadaysan islamarkaana qaab hoosaad looga codsado donald trump in valadimir zelenski uu qayb ka noqdo kulanka labageesoodka ah ee la qorsheeyey inuu dhaco maalinimada jimcaha ghaza iyo suudaan gaajadu waxay ka noqotay hubka ugu daran ee lagu dagaalamo waa ciwaanka maqaal uu daabacay mid ka mid ah qoraayaasha reer galbeedka oo daaha ka rogaya xaaladda cunayarida daran ee ka jirta gudaha dalka suudaan tan iyo bilowgii sannadkan john africa waa mid ka mid ah majaladaha ugu waaweyn ee ka soo baxa dalka faransiiska waxaa lagu nashriyey maqaal qalinka uu u qaatay qoraa u dhashay dalka faransiiska oo lagu magacaabo melis didaya waxa uu muujinayaa in suudaan ay wajahaysa waqti xaadirkan xaalad gaajeysiin ah oo aad u daran taasoo soo bilaabatay tan iyo bilowgii sannadkan laba kun shan iyo labaatan waxuuna gaajeysiinta ka socota dalka suudaan la barbardhigayaa midda ay wajahayaan shacabka reer filistiin qoraagu waxa uu sheegayaa in labada dhinac ee ku dagaalamaya gudaha waddankan ee ay kala hogaaminayaan cabdilfitaax al burhaan iyo maxamed xamdaan dooglow ay si ulakac ah uga dhigteen gaajada hubka ugu xoogan ee lagu dagaalamo waana kuwo adeegsanaya siyaasadda gubista dhulka iyo go'doominta magaalooyinka muhiimka ah warbixinta saxiifadda oo sii socota ayaa markan lagu yidhi tan iyo bilowgii colaadda suudaan bishii abriil ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan malaayiin qof ayaa ku qasbanaaday in ay ka barakacaan guryahooda iyagoo u barakacay xeryo fogfog waxaana hay-ado fara badan xaaladda suudaan ku tilmaameen in ay la mid tahay midda ka jirta gudaha marinka khaza dagaalka labada dhinac ayaana ku dhisan isticmaalka gaajada robfos waa xubin ka tirsan macadka caalamiga ee daraasaadka siyaasadaha cunnada waxa uu sheegayaa in suudaan ay waqti xaadirkan wajahayso xaalad gaaja oo aad u liidata iyadoo in ka badan labaatan milyan oo qof ay la ildaran yihiin cunnayari baahsan waxaana istaagay gebi ahaanba dhaqaalaha dalka magaalada alfaashir ee waqooyiga daarfuur oo muddo bilooyin ah ku jirta go'doon ayay majaladu sheegaysaa in cunnooyinkii asaasiga ah ay qaali ka noqdeen iyadoo sicirku uu ku darsamay afar boqol iyo lixdan boqolkiiba taasoo ah wax qofka suudaan ku nool uusan marnaba suuraysan karin inuu iibsado qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha waddankan majalladuna ay soo xiganaysa waxay tibaaxayaan in qoysaska qaarkii gaajo awadeed ay cunayaan raashinka la siiyo xoolaha gobollada kordofaan jasiira iyo aagga magaalada khartuum ayaana ugu badan meelaha laga soo diiwaangeliya dhacdooyinkan gunaanadkii warbixintu waxay leedahay weerar dhowr ah oo loo geystay hay-adaha samafalku waxay sababeen in gebi ahaanba ay joogsadaan in gurmad dambe uu galo magaalooyinka muhiimka ah ee suudaan middan oo sare u qaaday tirada muslimiinta suudaan ee gaajada u leeanaya daqiiqad weliba dowladda yukrain oo qorsheynaysa in ay carqalad ballaaran ku samayso kulanka ay yeelanayaan donald trump iyo valadimir putin haddaba qorshuhu waa mid noocee ah warbixinaha inta badan ay nashrinayeen wargeysyo ka soo baxa qaaradaha yurub iyo aasiya ayaa ka warbixinaya qorshe dowladda yukrain ay ku doonaysay in ay ku carqaladayso kulanka ay yeelanayaan madaxweynayaasha dalalka maraykanka iyo ruushka wasaaradda difaaca dowladda ruushka ayaa ku eedeysay yukrain in ay diyaarinayso weerar baaxad leh oo lagu qaada mid ka mid ah gobollada ku yaala gudaha dalka yukrain kaasoo lagu ekeysiin doono goob ay ku sugan yihiin dadweyne fara badan sida isbitaalada yukrain waxay qorshahan u dejinaysaa si ay uga eedeysa ruushka in isagu uu yahay midka ka dambeeya weerarkan islamarkaana ay carqalad ku noqoto kulanka ay yeelanayaan donald trump iyo valadimir putin waxay sirdoonka ruushku sheegayaan in yukrain ay doonaysa in dalkeeda ay burburiso islamarkaana ay ku eedeysa ruushka si keliya ay u kala irdhoobaan labada dhinac waa moscow iyo washingtone waxay warbixintu sidoo kale sheegaysaa in yukrain ay durbadiiba saxafiyiin reer galbeed ah ku diyaarisay goobta ay doonaysa in weerarkan ay ka fuliso si durbadiiba ay u tabiyaan weerarka ay isla kiyef doonaysay in ay ka fuliso gudaha dalkeeda kaasoo la qorsheynaya ayay moscow tiri in dusha innaga nagala saaro sirdoonka moscow oo soo bandhigiddiisa xogtan ku guda jira ayaa tibaaxaya in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo noocyo kala duwan ah ay yukrain doonayso in weerarkan ay ku fuliso waana mid suuragal ah inuu dhaco saacada ama maalin ka hor kulanka putin iyo trump guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aad ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdulaahi ayuu kaasi ahaa ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا
waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadli doonta maxaan ka naqaanaa faa'iidada caafimaad ee laga helo midhaha maxayse dhakhaatiirtu ka yidhaahdeen waxtarkooda waxaa warbixintan inoo eegaya xaris cabdulqaadir bocor ee ama bamkin ee waa miro waaweyn oo ka tirsan qoyska sakabitesia loo yaqaano qoyska bocorka waxaana ka mid ah qaraha qajaarka iyo wixii la mid ah bocorku waxa uu qayb ka yahay midhaha ama faakihda sida ku xusan qaamuuska maryaam webster sidoo kale faakihadan waxaa lagu xusay qur-aanka kariimka waxaana allah subxaanahu watacaala uu ku qoodiyey nebi yuunus calayhi salaam markii laga soo saaray gudaha kalluunka waxaa intaa dheer in bocorka uuba ahaa cunto aad u jeclaa nebigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam allah marka uu ka hadlayay bocorka oo meel codlaha uga soo saaray nebi yuunus calayhi salaam waxauu suuratu saafaad ku yidhi
فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين
tani waxay ahayd markii nebi yuunis calayhi salaam ka soo baxay caloosha kalluunka isagoo ku sugan meel bannaan ah oo aan lahayn wax dhir ama hoy ah kuna jira xaalad daal iyo xanuun ah markaas wuxuu allah subxaanahu watacaala u soo saaray geed bocor ah si uu u hoos galo ugu nasto islamarkaana uu caafimaadkiisa ugu soo noqdo faa'iidooyinka bocorka oo ah geedka allah subxaanahu watacaala u doortay nebi yuunis waxaa ka mid ah in geedkiisu leeyahay caleemo ballaaran oo bixiya har wanaagsan waxa uu sidoo kale ku soocan yahay uraan u fiiclan duqsiga taasoo ka celisa wax kasta oo dhib ah inuu ku duldego midhaha bocorka waa kuwo la cuni karo marka ay weli cagaaran yihiin ama marka ay bislaadaan ma jirto uur soo jiidata cayayaanka sida nabarada iyo cudurrada kale ee la midka ah jidhkiisu waa mid adag taas oo ka hortegaysa in si fudud uu ku dhaawacmo waxaana lagu keedin karaa muddo dheer iyadoo aan la waxyeelayn sidaa darteed allah subxaanahu watacaala geedkan waxa uu u doortay inuu hoos hoy iyo daawaba u noqdo nebi yuunis calayhi salaam ilaa intii uu ka bogsanayey waxaa markii uu cunay midhihiisa hooskiisana harsaday islamarkaana dareema farxad iyo rajo uuna caafimaaday uu allah dib ugu celiyey dadkiisii marka laga hadlayo bocorka iyo xiriirka uu la lahaa nebigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa nebiga oo aad u jeclaa bocorka uu ku boorin jiray isticmaalkiisa waxaana uu sheegay inuu xoojiyo maskaxda iyo garaadka si loo muujiyo muhiimaddiisa caafimaad bocorka waxaa qayb looga dhigi jiray cuntooyinka sida maraqa iyo iidaanka cabdulaahi ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas allah ka raali noqda waxa ay sheegeen in yiqdiinka lagu sheegay qur-aanka kariimka uu yahay bocor macaanka faa'iidinka ku xusan cilmiga casriga ah ee looga hadlay bocorka waxaa ka mid ah in ay hodan ku yihiin midhihiisa maadooyinka kale ah birta iyo calcium oo muhiim u ah lafaha iyo dhiigga fitamiino muhiim ah gaar ahaan kuwa difaaca jirka karbohidraadyo tamar siinayo jirka iyo fawaa'id kale oo muhiim ah waxaana ka mid ah in isticmaalka bocorka uu firfircooni siiyo beerka loogana hortago caabuqa iyo gubashada waxaa sidoo kale uu adkeeyaa ciridka taas oo yareynaysa xanuunada ilkaha waxaana goordhoweed arrimahaas aan wax ka weydiinay doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed si uu faahfaahin inooga siiyo fawaa'idda gaarka ee midhaha bocorka bocor ee ama bamkin ee waa miro waaweyn oo ka tirsan qoyska sakabitesia loo yaqaano qoyska bocorka waxaana ka mid ah qaraha qajaarka iyo wixii la mid ah waxa uu ka kooban yahay qolof adag gudaha jilcasan oo jaalle ama oranji ah iyo iniin cagaaran oo la cuni karo bocorku waxa uu caan ku yahay in laga helo dalal badan oo dunida ka mid ah waxaana la heli karaa xilliga dayrta iyo xilli roobaadka bocorka waxa uu dhab ahaantii yahay quwadda nafaqo oo jirkaagu u kordhin karo caafimaad dhinacyo badan leh bocorka waxa uu dhab ahaantii yahay quwadda nafaqo oo jirkaaga ku kordhin kara caafimaad dhinacyo badan leh faytaminada ku jira bocorka waxaa ka mid ah vitamin a vitamin c vitamin e vitamin k iyo b vitamins kuwa loo yaqaano b one b two b three b five b safe folate b nine dhammaan dhanka macdanaha waxaa ku jira potassium magnesium zinc phoshoros iron calcium cober manganes iyo maadada selenium loo yaqaano faa'iidooyinka bocorka uu leeyahay waxa uu ka hortagaa islamarkaasna uu yareeyaa dhagxaanta xanuunada ku dhaca keliyaha kuwaas oo sababa xanuunada daran iyo dhibaatooyinka ku yimaada kaadimareenka ee cilmi baarisyo ayaa muujiyey in iniinta bocorka ay ka hortegi karto nooca ugu badan ee dhagxaanta keliyaha ku samaysma ee loo yaqaano calcium oxalate stonis waxa uu sidoo kale uu ka kooban yahay bocorka maadooyin dib u dhigaya qabowga jirka uu soo wajaho heerka tembrajarka oo hoos u dhaca ee wuxuu sidoo kale ka caawiyaa dadka hurdo la-aanta soo wajahda kordhinta awoodda taranka ee maadada zing ee ku jirta bocorka ayaa aad muhiim ugu ah caafimaadka ee shahwada ragga iyo ugxanta dumarka intaba ee wuxuu sidoo kale taageeraa caafimaadka guud sababtoo ah waxa uu hodan ku yahay macdano badan sida magnesium iyo kuwo kale helitaanka magnesiumta ku jirta bocorka ayaa waxay yaraysaa halista cudurrada wadnaha sida strooga dhiigga xinjirta halbowlayaasha gala sonkorowga ee xanuunada ku dhaca dheefshiidka iyo lafabeelka wax loo yaqaano osteobrosiska ee wuxuu sidoo kale la dagaalamaa bocorka ee bararka joogtada ah ee jirka soo wajaha wuxuu sidoo kale dheelitiraa heerka aashitada jirka taas oo hagaajisa shaqada unugyada islamarkaasna diida cudurrada inay si fudud u faafaan bocorka wuxuu sidoo kale jirku ka saaraa goryaanada mindhecrada ku dhaca ee wuxuu sidoo kale hoojiyaa difaaca jirka iyadoo ay ugu wacan tahay maadada zingaga ee ku jirto ee wuxuu sidoo kale faa'iido u leeyahay bocorka qanjirka brosteedka ragga ee wuxuu yareeyaa bararka qanjirka soo wajaha cabirka qanjirka ayuu yareeyaa islamarkaasna wuxuu hagaajiyaa socodka kaadida marta qanjirka wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa bararka brosteedka soo wajaha ee loo yaqaano b b h ka ee wuxuu sidoo kale kor u qaadaa koritaanka timaha jirka bani'aadamka bocorka wuxuu adkeeyaa lafaha islamarkaasna wuxuu ka hortagaa lafaha inay jabaan gaar ahaan haweenka kadib caadada ama kadib dhalma dhammayska iyadoo oo la ilaalinayo cufnaanta lafaha bocorka wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa nooca kolesteroolka xun ee loo yaqaano l d l ka bocorka ee marka laga fiirsho dhanka daawo dhaqameedyada ee iniinta ku jirta ayaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo goryaanada caloosha iyo dhibaatooyinka kaadimareenka soo wajaha sidoo kale bocorka waxa uu yareeyaa xanuunka kalgoosyada iyo bararka ku dhaca qaab isticmaalka bocorka ee bocorka waxaa loo isticmaali karaa siyaabo kala duwan ee kow hilbaha bocorka gudihiisa ku jira ayaa la karsadaa waxaa sidoo kale lagu darsan karaa cuntooyinka rootiga iyo doolshada iyo waxyaalaha la midka ah si gaar ah waxaa in loo xuso muudaan in midhaha abuurka ay ku jira bocorka ay yihiin keyd kale oo faa'iido u ah dadka jecel bocorka midhahaas oo u eg sida badarka waxa ay kulansadeen fawaa'id caafimaad oo kala duwan dhowr sabab oo ay tahay inaad u cunto midhaha bocorka oo la dubay maalin kasto qaado ka mida midhahaas ama dhuubkaaga ama sacabkaaga maadaama ay leeyihiin faa'iidooyin fara badan oo caafimaad sidoo kalena ay ka hortagaan cudurrada qaar cudurrada qaarna ay kaa daaweynayaan waxaad ogaataa annaga kama faa'iidaysano midhahaas oo waxaana soo gaara kaliyaha hilibka oo bocorka leeyahay kaasoo suugadana loogu daro laakiin waxaa midhaha iska daadiya haweenka khudaarta gado laakiin waxaa ogaataa maalin kasta oo aad ka faa'iidaysato midhahaas waxaa ku jiro macaadiin macaadiintaas oo caafimaadkaaga si guud sare ugu qaadayo sidoo kale waxaa uga maarmaysaa macaadiin aad soo gada jirto maalin kasta lacag fara badan ay kaaga bixi jirta faa'iidada koowaad ay tahay inaad u cunto ayaa ah inay ka buuxaan maadooyinka loo yaqaano magnesium iyo maadada kale ee loo yaqaano omega three fatty acid kuwaasoo sare u qaadayo caafimaadka wadnahaaga ayagoo kaa yareynayo qulqulka ama xoogga uu ku socdo dhiigga ama bareesharka uu dhiigga ku socdo ama dhiigkarka kaa yareynayo sidoo kale waxay kaa yareynayaan dufanka xun ee jir ku jiro ama kolesteroolka maadaama uu dufan fiican uu ka buuxo taas ayaa waxay sare u qaadaysaa marka in wadnahaaga uu noqdo mid fiican oo caafimaad qaba faa'iidada labaad oo inaa u cunto ay tahay inay ku jirto maada loo yaqaano triptofan maadadaas oo ah amino acid maadadaas ayaa waxaa laga sii sameeya laba dheecaan oo kale ah melatonin iyo serotonin labadaas dheecaan oo muhiim u ah hurdadaada oo kaa yareynayo hurdo la-aanta lana dagaala hurdo la-aanta kuna siinayo hurdo fiican oo caafimaad leh oo subax aad soo kacayso ama aad dareemayso in xolay si fiican aad u seexatay ama hurdo fiican aad heshay faa'iidii saddexaad ayaa ah inay kaa daaweynayaan calool adeega ama saxra adeega maadaama uu ku jiro fiber haba iska yaraada fiberkaas laakiin fiberkaas wuxuu yahay mid aad quality u leh haddii aad joogtayso marka waxaa dhacayso in saxrada ay ku jilciyaan oo si maalinle ah aad u tagto musqusha in badan oo ka mid ah khubarada caafimaadka waxa ay tilmaamaan in marka laga hadlayo cuntooyinka ku habboon badqabka caafimaadka uu soo degdegayo ka hadalka midhaha bisil ama khudradda leh midabada kala duwan ama badarka intiisa kale iyagoo xusay in dhanka kale ay jiraan midho ku dhex jira gudaha midhaha bocorka kuwaas oo dad badan aysan mudnaan gaar ah siin misena dareensanin ahmiyaddooda waxaa ku jira ama ay hodan ku yihiin midhahaasi canaasir raashiin iyo maadooyin muhiim u ah caafimaadka iniinta ku jirta bocorka waa la qalajiyaa oo la dubaa kadibna si toos ah ayaa loo isticmaalaa e, sidoo kale waxaa lagu daraa e, cuntooyinka iyo salaadyada iyo cabitaanada la shiido iyo waxyaalaha qaskaska ayaa laga samayn karaa sidoo kale iniinta bocorka e, waa la qalajiyaa e, kadibna si toos ah ayaa loo cunaa e, waxaa sidoo kale lagu darsan karaa e, qudaarta iyo ansalaatada iyo waxyaalaha fudfudod ayaa lagu darsan karaa sidoo kale casiir ayaa laga dhigaa hilbaha bocorka ku jira waxaa laga sameeyaa casiir nafaqo leh e, waxaad cuntaa iniinta bocorka si joogto ah maalintii gaar ahaan kuwa aan cusbada lagu darin oo cusbo la-aanta ah waxaad ku darsataa bocorka qayb yar maalin kasta cuntada aad isticmaalayso si aad uga hesho nafaqooyinka ballaaran iyo faa'iidooyinka tirada badan lagu soo sheegay ahmiyadda gaarka ah oo bocorka uu leeyahay waa miro nafaqo iyo caafimaad isku darsaday lehna awood uu ku xoojiyo jirka islamarkaasna uu ku daaweeyo cuduro badan kuna ilaaliyo caafimaadka jirka iyo mustaqbalka fog ee hodantinimada uu ku leeyahay faytamiinada macdanaha iyo antioxidantska ayaa waxay ka dhigan yihiin cunto mucjiso leh oo uu leeyahay bocorka oo qof kasta ka faa'iidaysan karo ugu dambeyn bocorku waa geed cajiib ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu si gaara u xusay caafimaad ahaanna u doortay inuu noqdo daawo iyo harsad uu ku nasto nebi yuunus calayhi salaam xilligii u aadka u bukay waxaa kale oo muujinaya sida uu caafimaadka ugu wanaagsan yahay bocorka in fawaa'idiisa laga soo xiganayo nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam oo aad u jeclaa cunistiisa cilmiga casriga ahna waxa uu bixiyaa dhiirigelin ku saabsan in bocorku leeyahay nafaqooyin iyo daawooyin rabbaani ah oo fara badan kuwaas oo muhiim u ah jidhka iyo maskaxda taasoo ka dhigaysa cunno faa'iido badan leh xilli kasta iyo da' kasta mahadsanid xaarif بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka caalamulyoom sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا